بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسجاني بقل يشن يتبناد كتابك الرحيق المختوم dhinaca kale waa darsigii ugu dambeeyey ee macrakatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ee weynaa ee allah subxaanahu wa tacaala yowma alfurqaan uu ku tilmaamay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ciidan yar oo saddex boqol iyo saddex iyo toban ama saddex boqol iyo toddobiyo toban intaba la yidhi wata laba faras oo keliyata wata soddon awr bes iyo quraysh colweynihii quraysh oo kun iyo shan boqol ila waxaan ujeedaa sagaal boqol iyo konton ilaa kun nin ah si fiican usoo diyaar garoobay hub nooc walba wata ay iska hor yimideen haddana allah subxaana wa tacaalaa muddo yaroo gaaban oo maalin gelinkeeda maalinta jumce maalin jumco ahay bisha toddobiyo toban ahay bisha ramadaan sanadkii labaad ee hijrada yaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri weyn oo muuqda ayuu ka siiyey alqur-aanu qur-aanka oo yataxaddathu ka hadlaya xowla mowduuci almacraka dagaalka beder arrintiisa ka hadlaya wa xowla mowduuci hadihi almacraka dagaalkan isaga ahee badrin ilkubraa la yidhaahdo arrintiisa waxaa kusoo degay nasalad waxaa kusoo degtay suuratu lanfaal suuradda dhan ee la yidhahdo suuratu lanfaal waxay ka hadlaysaa bilowgeeda ilaa nihaayadeeda waxay ka hadlaysaa dagaalka badrin ilkubraa ayay ka hadlaysaa wa haadihi suuratu suuraddani tacliiqun waa faallo laga bixinayo ilaahiyin oo xagga alle ah insaxa hada tacbiir haddii sidaa la dhihi karo tacliiq ilaahi haddii la dhihi karo calaa haadihi almacrakati dagaalkan isaga ah laga faalleynayo laakiin faalleyntaasoo yakhtalifu ka duwan kathiiran wax badan ow kulliyan ama boqolkiiba boqol ka duwan can itacaaliiqi faallooyinka allatii faallooyinkaasoo yantiqu biha ay ku hadlaan ama ay ku dhawaaqaan faallooyinkaas almuluuku boqoradu markay dagaal galaan oy dagaalka guuleystaan waxay ka sheegaan iyo faankay faanaan iyo iyo walquwaadu iyo hogaamiyada militariga fiiri af carabiga qaada haddii la yidhaahdo qaada oo jamcu qaa'id ah waxaa laga wadaa hogaamiyo civil oon military ahayn quwaad haddii la yidhaahna oo isna jamcu qaa-idinuun ah saa lagu jamciyo waa laba jamcu tagsiir uun waa kuwa militariga ah alquwaada hogaamiyaasha military bacda alfatxi markay guuleystaan kadib faallooyinkay ka bixisaan ka bixiyaan iyo siday u faanaan si ka duwan boqolkiiba boqol si ka duwan ayaa ku timid faallada uu qur-aanku ka bixinayo ugu horeynta in allaha subxaanahu wa tacaala alle lafata wuxuu usoo jeediyey andaara almuslimiina muslimiinta indhahooda waxaa loo jeediyey oo la yidhi warbal fiiriya awalan marka hore ilaa bacdi taqsiiraati gaabinno ay gaabiyeen ama gaboodfallo ay gaboodfaleen qaarkood al akhlaaqiyati ee akhlaaqeed yacni habdhaqan aan ku habboonayn asxaabta oo kale oo nebiga la socotay oo dagaalka noocaasa galaya waxyaaba aan ku habboonayn oy sameeyeen yaa koow lagu baraarujiyey in allaha alla subxaanahu wa tacaala lafata andaara almuslimiina muslimiinta indhahooda wuxuu ku jeediyey oo lagu baraarujiyey baa laga wadaaye awalan marka hore ilaa bacdi taqsiiraati gaboodfallo ama gaabinno qaarkeed al akhlaaqiyati ee akhlaaqeed allatii midaasoo kaanad ahayd qad baqiyat mid ku hadhay fiihim iyaga waxyaaba ku hadhay oo la rabay in ay laga tirtiro tibaa lagu baraarujiyey waxaa ka mid a isqabqabsigii lagu qabsaday la isku qabsaday wixii gaalada laga soo dhacay oo wasadara uu ka soo filay bacdahaa qaar bacduhaa waxyaabahaas gaboodfallada ah een habboonayn ee akhlaaqiga ah uu ka soo fulay minhum asxaabta qaarkood ka mid uu kasoo fulay kasoo fulay maxaa loogu baraarujiyey marka cilladu maxay tahay ama sababtu maxay tahay waa liyascaw si ay uga shaqeeyaan fii taxliyati nufuusihim naftooda in ay ku xardhaan oo ay ku qurxiyaan qurxinta iyo xardhidda waxaa la yidhaha wax aada isku sii qurxiso fii taxliyati nufuusihim nafyaalkooda ama naftooda inay ku xardhaan oo ay ku qurxiyaan biarfaci maraatibi alkamaali darajooyinka ama garoommada dhammaystiran dhammaystirkooda kuwa ugu sarreeya si ay u qaataan iyo fii taskiyatihaa naftooda inay hufaan oo ay ka ilaaliyaan wax kasta oo dhanqaryo ah wax kasta oo liita oo dhan naftooda ay ka ilaaliyaan wa taskiyatihaa naftooda inay ka dhowraan oo ay ka ilaaliyaan oo ay ka hufaan min haadihi taqsiiraati gaboodfalladan ama gaabintan marka waa midii ku saabsanayd oo kale anfaashii iyo ama wixii gaalada laga soo dhacay nafligii ama haniimadii uma markaa kadib thannaa wuxuu alla ku labeeyey markii taas lagu baraarujiyey bimaa wixii kaana ahaaday fii hada alfatxi guushan iyadaa wixii dhacay dagaalkan beder oo kulligii guul ahaa wixii dhacayna waa lagu baraarujiyey oo min ta'yiid illaahi alla subxaanahu watacaala kaalmihiisa iyo taageeradiisa ah wa cownihi kaalmihiisa ah wa nasrihi hiiladiisa iyo guushiisa ah oo bilghaybi alla ugu kaalme ugu kaalmeeyey bilghaybi lilmuslimiina muslimiinta marka nasrigankada alla ayaa keenay iyagoo xoogkooda maysan ku keenin dakara wuu xusuusiyey alleh lahum mu'miniintii daalika arrintaa iyada ayuu xusuusiyey oo guushan weyn ee timid inay ku timid nasri ilaahay ay ahayd aysan ahayn waxa iyagu xoogooda keliya ku keensadeen yaa la xusuusiyey lianlaa yaktaruu si aynan ugu kadsoomin bishajaacatihim gees geesinimadooda wa basaalatihim iyo dhiiranaantooda oo taasi hadday dhacdo fa tatasawaru ay fanato fanashada waxaa la yidhaha maaragtay cayayaanka markay derbi saa u fuulayaan sare yaa fanasho la yidhaha marka waswaaskii iyo kibir nafta si maaragtay doqoyma garataa tartiiba in quluubtooda iyo maskaxdooda kibir iyo isweyneyn ay fanato ayaa loo diiday oo mar walba ay ilaahay ku xidhnaadaan qulubtooda ay ku xidhnaatay ogaadaan nasrigan inuu ilaahay keenay wama nasru ilaa min cindillaahi alcasiiz alxakiim oo fa tatasawara ay fanato haddii ay kadsoomaan nufuusahum nafafyaalkooda ay fanato alqadrasatu isqurhmuuneyn iyo isweyneyn walkibriyaa iyo kibir iyo isweyneyn waa isku mid labadaas eray bal waxaa laga rabaa intay isweyneyn lahaayeen liyatawakaluu cala allaahi inay ilaahay un tala saartaan wa yutiicuuhu inay ilaahay amarkiisa qaataan wa yutiicuu rasuulahu ilaahay rasuulkiisana ay amarkiisa qaataan calayhi salaatu wasalaam taasna waa lagu baraarujiyey uma markaa kadib haddana bayana alla wuxuu u caddeeyey lahum mu'miniintii al ahdaafa ujeedooyinka wal akhraada iyo danaha annabiilata ee sharafta badan allatii ujeedooyinkii iyo danihii taasoo khaada rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu u galay liajlihaa danahaas sharafta badan awgeed haadihi almacrakata dagaalkan isaga addaamiyata ee dhiigga badani uu ku daatay alrahiibata ee khatarta ahayd ee cabsida badnayd wuxuu u galayna waa loo sheegay oo inaynasan ahayn in magac la helo aargoosasho oo cadowgii laga aargoosanayo xoolo in la raadsado dowladnimo iyo adduunyo in maaragtay la yidhaha aan dowlad noqonno waxaasoo dhan ayna ismidna ahayn ay- ay- aysan ahayn ay ahayd oo keliyata liicilaa'i kalimatillaahi ilaahay diintiisa oo sare loo qaado uma markaa kadib bayana alla wuxuu u caddeeyay lahum mu'miniintii al ahdaafa ujeedooyinkii wal aqraada iyo danihii qaradka iyo iyo iyo hadafku waa isku mid labadoodaba annabiilata ee sharafta badnayd ee sarraysay een wax adduunye iyo qurun ahayn ahayd wax sare oo ah ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala raalli ahanshiisa in la dalbanayo iyo jannadiisa allatii dan ahdaaftaasi ujeedooyinkaasoo khaada uu u galay khaadada waxaad mukhuurata la yidhaahdo daf tidhaahdo aada gasho khaada uu u galay madaxmada isugu tuura ee rasuulu sala allahu calayhi wasalam liajliha ujeedooyinkaas sharafta badan daraaddeed haadihi almacrakata dagaalkan uu galay macrakadii addaamiyata ee dhiigga badani ku daatay alrahiibata ee cabsida badnayd wadallahum alla wuxuu tuseeyey haddana cala sifaati tilmaamihii wal akhlaaqa iyo habdhaqankii allatii kuwaasoo tatasaba tasababat tatasababu dheh iyadu horseeda fil futuuxi guulaha horseeda fil macaariki dagaalada oo lagu guulaysto habdhaqanka iyo tilmaamaha keenana waa loo sheegay oo ah in ilaahay lagu xidhnaado subxaanahu wa tacaala uma markaa kadib haddana alle khaataba almushrikiina mushrikiintiina hadal baa loo jeediyey iyo walmunaafiqiina munaafiqiintii iyo walyahuuda yahuuddii iyo wa asaara almacrakati macrakada nimankii ee lagu soo qafaashay ama maxaabiisteeda ahaa wa wacadahum wuu waaniyey mawcidatan waani baliiqatan oo qoto dheer taasoo tahdiihim ku hagta oo ku hanuunisa ku hanuunisa ama ku hagta ilal istislaami inay isu dhiibaan lilxaqi xaq oo islaamka ay isu dhiibaan iyo waliltisaami bihi iyo islaamkaas inay ku ekaadaan oo isaga un ay haystaan oona meel kala aadin uma haddana khaataba almuslimiina a- qur-aankii ama allah subxaana wa tacaala wuxuu hadal u jeediyey almuslimiina muslimiintii xowla mowduuci alghanaa'imi arrintii ku saabsanayd wixii gaalada laga soo furtay ee hanti ahaana waa lagala hadlay waqanana waxaa loo jideeyey lahum iyaga mabaadi'a mabaadi wa ususa iyo tiirar hadihi lmas'ala masaladan iyada oo ku saabsan ha- haniimada mabaadi'deedii iyo tiirarkii ay ku- ay ku dhismi lahayd oo dhanna waa loo sheegay waa wuxuu ilaahay qaybiyey iyo rasuulkiisa ay qaybiyeen wax dad ay shuqul ku leeyihiin ma aha ta kale is-xusuusinta mudane waxa weeye haniimooyinku xaaraan bay ka ahayeen ambiyadii hore iyo ummadihii hore oo dhan nabigeenna iyo iyo iyo ummadeenna bes baa loo xalaaleeyey oo isaga rasuulku sala alla alay slm xadiis saxiix uu ku leeyahay wa uxillat liya alghanaa'imu waxyaabaha ummadeenna lagu gaar yeelay ayuu xadiidku sheegay waxaa ka mid ahaa wa uxillat liya alghanaa'imu marka dagaalka gaalada aan colka nahay lagula jiro haniima waa untaasun waa gaalo col la yahay oo adiguba ku dhici lahaa waxaa wax- hadday kaa adkaadaan waxaa oo dhan qaadan lahaa oo keli eta weeye almucaamalatu bilmithl leha waana cadaaladaas cid ka mormi karta ma leh marka haniimadaas waa loo xalaaleeyey wa nusurtu birucbi masiirata shahrin bil meel loo socdana ilaahay baa gaalada cadow cadowga argagax ku ridi jiray iyo cabsi wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulkana wuxuu alla iga dhigay meel lagu tukado ummadihii hore meel aan ahayn meel cibaado loogu talagalay salaadu kagama ansixi jirin laakiin inaga meel kasta ayaa lagu tukan karaa dhulkana wuxuu alla inooga dhigay haddaad biyo weydo meeshii aad ku tahaaro lahayd ood ku boodhaysan lahayd ama ku gabagabaysan lahayd ku gegabaysan lahayd marka mabaadi'dii iyo sidii loo qaybin lahaa iyo siday ahayd oo dhan ayaa loo sheegay ee- ee aayaddu sheegtay uma haddana bayana wuxuu alla u caddeeyey wa shaaraca lahum uu u jideeyey min qawaaniini alxarbi waasilmi dagaalka iyo nabadda qawaaniinta kala hagta maa kaanat alxaajatu wixii baahida oo ahayd maa wixii kaanad ahayd alxaajatu baahidu tamasu ilayha mid ay taabato waxay hadda markan loo baahnaa oo dhan ayaa loo cadeeyey bacda dukhuuli dacwati alislaamiyati dacwada islaamku markay gashay kadib fii hadihi lmarxalati xilligan markay gashay ama xilli furkan markay aa gashay maxaa loogu cadeeyey xataa tamtaaza ilaa ay ka socnaato aynan isugu khaldamin ay ka duunaato xuruubu lmuslimiina muslimiinta dagaaladoodu can xuruubi ahliiljaahiliyati dadka aan islaamkahayn dagaaladooda si ay uga dunaato oo ay ka muuqato cadaalad iyo naxariisba ay ka muuqato marka la dagaalamayo cadowga uu ku dili adna waa dili laakiin markaad gacanta ku dhigto uu maxbuus noqdo naxariis baad leedahay maka waxaa la yidhaahda isirgooyn islaamku ma ogola iyo dad aan dagaalka ku jirin in la dilo haweenka haddaynan askar ahayn markaa iyaguna ayna dagaalka ku jirin la dili maayo naagtii intay askariyo tahay diyaarad wadaysa ee ku dilaysa waa naag lama dhahayee de way dagaal ruuxii dagaalamay oo dhan waa lala dagaalamay waana la iska celin waana la dili laakiin haweenku haddayna dagaalamaynin odayaashu haddayna dagaalamayn caruurta wax alla waxaasoo dhan lama taabto ta kale waxaa weeyaan guryaha iyo lama dumiyo inay baahi timaado maahan iska dumiyo uun iyo hala gubo iyo say gaaladu tidha ay sameeyaan oo kale ma ah marka dagaalada muslimiinta waa inay ka duunaato dagaalada gaalada waan soo aragnay waan soo aragnay hadda maxaabiistii beder rasuulku wuxuu yidhi dadkan wuu kala dardaarmay markaasaa cuntada uu maxaabiista cuntada ay cunto waxay aada uga sarreysay kuwii hayay ee iyaga gacanta ku hayay maaragtay cuntada cunayaan waxaa sarreysay maxaabiista maxaabiistaa la hormarinaya saas in loo dhaqmo ayaa la rabaa haddii dee saas loo dhaqmi lahaa dunida oo dhan way iska wada islaami lahayn laakiin nasiib darra muslimiintu markay dagaalamayaan iyo markayna dagaalamayn midna kama muuqato akhlaaqda islaamka kama muuqato sidaa darteed ba iyaga ayaa ka hortaagan dadkii kale inay soo islaamaan habdhaqankooda ayay kaga hortaagan yihiin xataa tamtaaza ilaa ay ka dunaato xuruubu lmuslimiina muslimiinta dagaaladoodu can xuruubi ahli ljaahiliyati dadka aan islaamka ahayn dagaaladooda say uga dunaato owa yatafawaqa ay uga kormaraan almuslimuuna muslimiintu ay uga koreeyaan ay uga sareeyaan ay uga saramaraan fil akhlaaqi marka la eego habdhaqanka walqiyami iyo waxyaabaha la ilaalinaya ee qiimaha leh walmuthuli iyo meelaha sare ee la higsanayo ay uga wada hormaraan iyo sidii wayata-akada inay u caddaato ay u adkaato u sugnaato lidunyaa adduunyada oo dhan iyo dadka ku nool ay ugu caddaato ana alislaama islaamku laysa inuusan ahayn mujarada wijhati nadar sidana ila tahay oo keliyata insan wax nadari aynuusan ahayn oo laga hadhadlayo oo keliyata bal isaga dhaafay inuu saas yahay huwa isagu diinun inuu diin yahay diintaasoo yuhaqifu ahlahu dadka dadkiisa dadkiisa waa dadka diinta haysta ee muslimiinta ah yuthaqifu wuxuu maskaxda ka dhisayaa weeye yuthaqifu wuxuu maskaxda ka dhisayaa ahlahu dadkiisa camaliyan si la taaban karo ayuu wuxuu maskaxda uga dhisayaa wuxuuna ugu dhisayaa cala al ususi tiirarka walmabaadi iyo mabaadi'da allatii kuwaasoo yadcuu ilayha uu dadka ugu yeedhayo marka wax iska nadari ahoo falsafi ahoo aan camali ahayn oon lagu dhaqmaynin ma ahane wax kastuu islaamku dadka ugu yeedhayo si yacni si practical ama camali ah ayaa yaayaa waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay u fuliyaan oo u muujiyaan uma haddana markaa kadib qarara wuxuu go-aamiyey qur-aanku bunuudan qodobo oo min qawaaniini dowlati alislaamiya dowladda islaamka qawaaniintii iyo sharciyadii ay ku dhaqmi lahayd ah allatii midaasoo tuqiimu taagaysay alfarqa waxa u dhexeeya bayna almuslimiina muslimiinta waxa u dhexeeya inay kala duwan yihiin qawaaniin taagaysay taagaysa waxaa laga dhisaysay baa laga wadaa yani taagaysay si kale ha u qaadanin allatii midaasoo tuqiimu dhisaysay oo taagaysay marka waxa la dhiso oo si fiican u dhisan yihiin derbiga gurigaasoo si fiican isuma taago waa saas tuqiimu dhisaysay oo qotominaysay oo taagaysay alfarqa kala duwanaanta ay si fiican u kala duwan yihiin bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda alladiina muslimiintaasoo yaskunuuna degan muslimiinta degan daakhila xuduudiha dowladda islaamka dhulka ay degan tahay gudaheeda muslimiinta degan iyo waladiina kuwa yaskunuuna degan khaarijaha banaankeeda inay laba qaanuun kale leeyihiin intaas ayaa waxaan uga baxnay faalladii suuratul anfaal ay kaga faallootay dagaalkii uxud dagaalkii waxaanu idhaha badrin alkubra marka sannadaa labaad ay dhacday beder waxyaabihii kale ee maaragtay islaamka kusoo muslimiinta kusoo darriyey ayuu haddana sheegayaa wa fi sanati sanadii athaaniyati labaad ee min alhijrati hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaa furda waxaa la farad yeelay siyaamu ramadaana bisha ramadaan baa la farad yeelay iyaduna waa astaan ay muslimiintu leeyihiin astaan aan run ahaantii wax la mid ihi aysan jirin ay muslimiintu le isaga iyo xajka iyo muslimiinta unbaa leh wa furidat waxaa la farad yeelay haddana zakaatulfitri zakaatulfitrida la bixiyo ciidda carafo zakaatulfitri waa la yaqaanaay taana waa la farad yeelay sanadkii labaad ee hijrada markii laga soo laabtay beder wa buyinat waxaa la caddeeyey oo la qeexay oo la kala dhigdhigay ansibatu zakaati lukhraa zakaatulmaal zakada xoola zakada ka baxda hantida laga bixiyo hantida laga bixiyo intay la eg tahay iyo waxa la bixinayo ansibadu waa intaas nasiibyada iyo saamiyada inta la bixinayo shan neef oo geela neef adhay ha bixiyo saas saas lacagta ansibadaas baabu zakaa looga sheekeynayo iyadana markaasaa la caddeeyey wa kaanad waxay ahayd fariidatu zakaati alfitri zakaatulfitrida faradyeelidii la farad yeelay kow wa tafsiila ansibati zakaati alukhraa ama zakada kale oo zakaatulmaal ah zakaatulfitrida waxaa la yidhaha zakaatulbadan baa la yidhaha qofkaa lagu leeyahay xataa haddaad faqiir tahay oodan waxba haysanin dayn ahaan bay kuu fuuleysaa maxaa jira haddii dayn lagugu leeyahay xataa haddaadan xoolen dayntu may kaa dhici maya marka zakaatulbadan baa la yidhaha waagaad heshaad bixinaysaa ma kaa dhacayso ruuxay ku waajibtay laakiin zakaatulmaal maalkay ka waajibaysaa hadduusan maalku zako dhannayn nisaab hadduusan dhahayn dhannayn waxba kugu waajibi maayo daynna laguma haysto marka zakaatulbadan iyo zakaatulmaal labadaasaa la kala yidhaha zakaatulfitrida waxaa la yidhaha zakaatulbadan jidhkaaga ayay ku waajibta iyo qoortaada madaxaagaa laga rabaa tan kalena hantidaada iyo xoolahaagaa laga rabaa wa kaanad waxayd fariidatu zakaatulfitri zakaatulfitrida waajibinteeda iyo caddaynteeda inta la bixinayo iyo wa tafsiili ansibati zakaati lukhraa iyo zakada kale zakooyinka kale ama zakada kale oo zakaatulmaal ah inta la bixinayo iyo hantada laga bixinayo inta ay la eg tahay yani labadaasba in la sheego hantida laga bixinayo iyo waxa laga bixinayo intuba waxay ahayd takhfiifan fududayno likathiirin wax badan la fududaynayo oo min al awsaari culaysyo ahayd culaysyo dhaqaale oo muslimiinta haysatay maxaa jira meeshiina way kusoo bateen hanti kana lama haysto marka dadku inay zakaatulfitrada bixiyaan oo dadkan waxaysanin la siiyo zakaatulmaalka inay bixiyaan oo dadka aan waxaysanin la siiyo taas waxaa weyaan mushkiladii dhaqaalaha ayaa wax ka xalinaysaa wax badan min alawsaari culaysyadii allatii culaysyadaasoo kaanuu ahaa yucaaniihaa ku ay ay ku silcaan yucaaniiha ay dhadhamiyaan cadadun tiro kabiirun oo weyn oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ay ku rafaadsanayn ku rafaadsanaayeen oo ay dhadhaminayeen kuwii allaaji-iina ee qaxootiga ahaa alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen fuqaraaa niman caydh ah oo danleeyahon waxba haysanin oo laa yastatiicuuna haddana aan awoodu lahayn darban fil ardi dhulka inay ka shaqaystaanoo shaqaba haddee ma taalo wax laga shaqeeyaa ma jiro marka taasna sanadkii labaad bay timid oo mushkiladii dhaqaale ee muslimiinta haysatay yay wax weyn ka qabatay wa min axsani almawaaqici waxyaabaha dhacay waxa ugu quruxda badan waxaa ka mid ahay wa arwaci sadaqaati iyo sadaqooyinka ta ugu wanaagga iyo bilicda badan waxaa weeye ana awala ciidin in ciiddii ugu horreysay oo tacayada bihi lmuslimuuna muslimiintu ay ciidaan fii xayaatihim noloshoodaba huwa isaguba alciidu ciiddii inay ahayd alladii ciiddaasoo waqaca dhacday fii shuwaala bisha suwaal bisha soonfur sanata ithnayni min alhijra sanadkii labaad ee hijrada ithra alfatxi almubiini ithra waa bacdi bacda weeye bacda alfatxi almubiin guushii weyneyd kadib ee beder alladii kaas ama guushaasoo xasala lahum ay heleen muslimiintu fii qaswati badrin dagaalkii beder ay ku heleen famaa arwaca maxaa ka qurux badnaa oo ka bilic badnaa hada alciidda ciiddaas isaga ah ciiddii assaciidi ee kulligii sacaada iyo guusha ahaa iyo liibaanta assaciidi ee liibaanta ahaa alladii kaasoo jaa-a bihi allaahu uu alla keenay ciiddaas bacda an tawaja marka allah subxaanahu wa tacaala uu taaj madaxa ka saaray haamatahum basadooda haamada waxaa la yidhaha madaxa meesha ugu sarreysa waa meesha taajka koofiyadda boqorada taaj la yidhaah koofiyad wada dahab ahay boqoradu leeyihiin bacda an tawaja allaahu ilaahay markuu madaxa u saaray taajka haamatahum bitaaji lfatxi taajkii guusha iyo walcizi iyo sharafta wamaa arwaqa mandarin arwaq waxa weyan arwaqna afdal waayo afdal wamaa arwaqa ay afdala mandarin muuqaal ka fadli badan miyaa jiray tilka salaata salaada ayada waa salaadii ciidda allatii salaadii ciidda oo salluuha ay tukadeen bacda an kharajuu markay kasoo baxeen min buyuutihim guryahooda bannaankii lagu tukanayay yarfacuuna aswaatahum dhawaaqooda iyagoo sare u qaadaya bitakbiiri allahu akbar watawxiidi laa ilaaha ila allah wataxmiidi alxamdu lilah ay kor ugu dhawaaqayaan waqad faadat iyadoo ay buuxsantay faadada waxaa la yidhaha shay intuu buuxsamo ay daaddaataan wixii intay buux dhaafaan iyay dhinacyada ka daataan marka faadad ay buux dhaaftay saasaa la dhihi karaa haddii ujeeddo loo buux dhaafiyo rax baa la yidhaaha caanaha haweenku markii ay weelka u shubay ii raxee baa la yidhaha ii raxee ii raxee miisaanka haddaad leedahay ii kordhina ii raajici baa la yidhaha waqad faadad way buux dhaaftay quluubuhum qulbiyo quluubtoodii muslimiinta quluubtoodii markii intay ciidda isugu soo baxeen isagoo ilaahay uu guul soo siiyey nasri weyn uu soo siiyey uu gaaladii ka soo siiyey ay tukanayaan salaaddii ciidda ay bannaanka usoo baxeen raqbatan ilallaahi jacayl ay ilaahay jecel yihiin wa xaniinan hilow ay u hiloobayaan ilaa raxmatihi ilaahay naxariistiisa iyo ridwaanihi raalli ahaanshihiisa bacdamaa awlaahum markuu alla siiyey bacdamaa markii kadib awlaahum alla uu siiyey bacda maa kii kadib wixii kadib awlaahum alla uu siiyey weeye awlaahum uu siiyey bihi shaygaba alla uu siiyey oo min annicami nicmooyin ah oo wa ayadahum bihi alla uu ku xoojiyey iyaga oo min annasri guul ah arrintaas isagoo alla xusuusinaya wuxuu yidhi wadkuruu xasuusta muslimiin haddaatiin ha iloobina id waqti xasuusta antum idinku qaliilun in yar aad tihiin mustadcafuuna oo la tunjaleecsado fil ardi dhulka takhaafuuna aada ka cabsanaysaan an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idinkala dafdafaan oo fa aawaakum alla uu idinsoo xareeyey magaalada madiine ayaa laydinku soo xareeyey waa laydinsoo dumay waa laydinsoo hooyey haddaan nagu xareynin ood bannaanka joogto oo oodaba lagaa qaban waayo waxa weeyaan halis waxaad u tahay bahal iyo cadow iyo cid walba xarayn baa la yidhaha war ooda naga qabtaa la dhihi jiray reemiiga war ooda naga qabtaa nasoo xareeya fa aawaakum allow idinsoo xareeyey wa ayadakum uu idinku xoojiyey binasrihi guushiisii oo warasaqakum haddana faqriga uu idinka saaray oo rasaqakum idinku arsaaqay min adayibaati waxyaabo badan oo xalaal ah lacalakum tashkuruuna si aada ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu mahadisaan marka salaada ciidda ee markii ramadaan inta laga soo baxay ramadaan uu bilowday ramadaan dhammaaday qhaswatu bederna guushaa weyn lasoo helay meeshaas iyo nasrigaas iyo shacaa'irta u gaarka ee muslimiintu ay leeyihiin iyo ciiddii iyo allahu akbartii isku dhacday intaasaa lagu soo gebagabeeyey ghaswatu badrin kubraa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam